dhegaysiga eedda musuq maasuq oo muddooyinkii lasoo dhaafa ka sootay maxkamadda gobolka banaadir waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayay xaaraanta soomaaliya ayaa eedo ku sooga saraakiil dowladeed waxaana dadka la soo eedeeyey ka mid ahaa laba agaasimo iskaga kala dambeeyey hay-adda socdaalka jinsadaha dowladda soomaaliya kuwaasi oo kale ahaa korneel maxamed aadan jimcaale koofi oo hore usoo noqday agaasimaha hay-adda socdaalka jinsadaha dowladda soomaaliya iyo cabdulqaadir cabdul oo xilka kaga dambeeyey sidoo kale dadka lagu soo eedeeyey eedda musuq maasuq waxaa ka mid ahaa agaasimiha cashuuraha beriga mukhridiin xasan jurus dhammaantoodna maqano ka ahaa maxkamadda balse eedooday ka socotay maxkamadda gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada go-aanka maxkamadda waxaana eeda lagu waayey labadii agaasime khalalkiiskaga kala dambeeyey ee koofi iyo cabdul sidoo kale maxkamaddu waxay eeddii la xariirta musuq maasuqa lagu soo eeday ku weysay muqhidiin xasan jurus agaasimihii cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya siduu ku dhawaaqay gudoomiye saalax dabaan waxay eedaysane maxamed aadan jimcaali koofi oo maqano ah kuweyda dhammaan faldambiidyada ku xusan qodobada faqradiisa koowaad lala akhriyo toddobaadkii koow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka laba boqol konton iyo shan laba boqol afartan iyo sideed xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka laba iyo tobanaad iyo afartan iyo lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka labayo qodobka konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka sideed iyo labaatanaad ee sharciga kahortaga lacag dhaqidda maalgelinta argixisada iyo maalgelinta argixisada jamhuuriyadda federaalka oo lala sii akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa baa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ka beriyeeshay dhammaan eedahaas lagu soo eedeeyey waxay eedaysane cabduqaadir cilmi cali cabdul oo maqanaa ku weyda dhammaan faldambiidyada ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow faqradiisa koowaad lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka laba boqol konton iyo shan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka laba iyo tobanaad iyo qodobka afartan iyo lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka siddeed iyo labaatanaad ee sharciga kahortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradihiisa koowaad xarafkiisa baa waxayna ka beri yeeshay eedahaas lagu soo eedeeyey labayo toban waxay eedaysane muxudiin xasan jurus saabey oo maqana a kuweyda dhammaan faldambiyeedyada ku xusan qodobada laba boqol afartan iyo kow faqradihiisa koowaad lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka siddeed iyo labaatanaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa baa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ka beri yeeshay eedahaas waxay maxkamaddu faraysaa dhammaan hay-adaha ay ka tirsan yihiin eedaysanayaasha maxkamaddu dembiga ku weyday in xuquuqdooda sharci ay u soo celiyaan sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday eedaysanayaasha qaarkood oo maxkamaddu ay ku heshay eedda loo soo jeediya laguna rido xukunno kala duwan kow eedaysane maxamed ibraahim axmed oo maqano ah ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo lix faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xariga sidoo kale waxay ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka siddeed iyo labaatanaad ee sharciga kahortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay hal sano oo xariga waxayna ku xukuntay xarig wadartiisu dhan tahay afar sano labo waxay eedaysane cabdiraxmaan maxamed cali caadle oo maqano ah ku hesha faldambiyeedka ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow faqradiisa koowaad lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay afar sano oo xarig ah iyo inuuna qaban karin xafiis dowladeed si joogto ah muddooyinkii lasoo dhaafa waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayay eedda la xiriirta musuq maasuq ee ka timid xafiiska hareynta dowladda soomaaliya loona haystay siyaasiyiin qaarkood la sheegay inay damac ka lahaayeen siyaasado kale balse si gaara ayay ahayd marka la eego kiiska maanta lagu dhawaaqay mid ay danaynayeen dad badan oo u badan siyaasiyiin si gaarna waxaa isha loogu hayay maxkamadda gobolka banaadir maadaama eedda musuq maasuq ee lasoo jeedshay ku jireen saraakiil sarsare oo ay ka mid ahaayeen kuwa maanta dembiga lagu waayey cabdulqaadir okey v o a muqdisho